barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha siddeed iyo tobanka bisha disembar sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo magaalada nairobi ka hirgeliyey xarun lagu duubo aflaanta aroosyada iyo shirarka wiilal badanaan ahay oo ka howlgala xafiiska shaqooyin badan baana qabanaa sida aroosyada xafladaha shirarka infanteshinka iyo duubista heesaha fideowga
waxaa kale oo aad maqli doontaan sheeko ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo nolosha ka bilaabay caseeye ama baalashnimo kadibna uga tilaabay inuu shaqo wanaagsan ka helo hoteel ku yaala magaalada boorame
heesaha aynu idiin helana waxaa ka mid ah
waxaa kale oo aad dhegaystaan maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo ay maanta ugu weyn tahay hose marino oo shaqada laga eriyay iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka la taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka donald trump oo lagu magacaabo michael flain ayaa maanta sugaya xukun lagu rido kadib markii lagu helay dembi la xiriira inuu been u sheegay hay-adda dambe baarista gudaha ee f b i-da generaal michael flain ayaa f b i-da waxa ay ka weydiisay waxyaabo dhowr ah kal hore xiriir la sheegay inuu la lahaa howlwadeennada ruushka xilli doorashadii maraykanka ay dhacaysay iyo ka horba qaaliga ayaa go-aanka gaaraya maanta balse dembi baaraha gaarka ah ee baaraya dembiyada la halmaaro faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii ka dhacday maraykanka labadii kun iyo lix iyo tobankii ee uu donald trump madaxweynaha ku noqday robert muller ayaa codsaday in aan xukun xariga lagu darin xukunka maanta la ridayo maadaama ayuu yidhi generaalkan howlgabka michael flain xogo muhiima uu ka siiyey baaritaanka laga wado arrimaha la xiriira doorashadii maraykan ka dhacday iyo faragelinta ruushka aqalka cad ee maraykanka ayaa beeniyey in madaxweyne donald trump uu ka fakarayo in wadaadka turkishka ee fatxullah guleen uu u masaafuriyo dalka turkiga markii madaxweyne trump uu madaxweyne erdogan kula kulmay shirka g labaatan ee dalka argentina ma ballan qaadin in fatxullah guuleen uu masaafurinayo waxaa sidaas yiri sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee maraykanka wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevluud kafazulu ayaa telefishinka c n b c u sheegay in trump uu ku wargeliyey erdogan in maraykanka uu ka shaqeynayo in lasoo masaafuriyo guleen iyo dad kale fatxullah guleen ayaa dibadjoog ku ah gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka turkiga ayaa waxa ay wadaadkan ku eedeeyeen in uu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay sannaddii laba kun iyo lix iyo tobankii fatxullah guuleen waa uu beeniyey eedeymahaasi hase yeeshee turkiga ayaa maraykanka ka dalbaday in uu usoo gacangeliyo wadaadkan maraykanka ayaa sheegay in turkiga ay ku guuldarraysteen inay soo bandhigaan cadeymo taageeri kara eedeymaha ka dhanka ah fatxullah guuleen
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararka ka dhagaysanayseen waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana idaacadda duhurnimo wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac koox dhallinyaraha ayaa xaafadda isliya ee magaalada nairobi ka hirgelisay xarun dadka soomaalida ah ee ku nool nairobi u qabto adeegyo ay ka mid yihiin duubista xafladaha aroosyada shirarka iyo wax la mid ah warbixintan waxaa nairobi ka soo diray qadar maxamuud xareed xarunta aflanta studio oo ku taala xaafadda isliya ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay xarumaha ay ka shaqeeyaan dhallinyarada iskood isku abaabulay waxaana waxyaabaha ay qabtaan ka mid ah duubista aroosyada heesaha shirarka boosaska dhulalka ee la kala iibsanayo iyo adeegyo kale dhallinyarada aflaanta stuudio oo isugu jira wiilal iyo gabdho aad ayay caan uga yihiin magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya tahliil cabdi diiriye waxa uu ka mid yahay maamulka dhallinyaradan waxaan ka mid ahay aflaanta studio nairobi waxaana ka howlgalaa xafiiskan waxaana ka qabtaa waxaan u qaabilsanahay qaybta editinka iyo kamerada waxaan nahay wiilal badanaa nahay oo ka howlgala xafiiska shaqooyin badan baana qabanaa sida aroosyada xafladaha shirarka infantashinka iyo duubista heesaha fideoga
marka marka ladii baahdo oo kaleeto ma toos xafiiskiina loola soo xiriiraa oo dadku halkaana imaadaan sidee lidinla soo xiriiraa dadka badanaana telefoonadeenay hayaan dadka badanaana xafiiskay garanayaan xafiiskiina badanaa dadka yimaadaan marka wixii namber naga haya iyo qofkiina yaqaanina xafiisku imaanaya qofkii namber naga hayana namberkaasu naga soo wacaya marka aroosyadoo kale markaad samaynaysaan sidee loo sameeyaa editing baa lagu sameeyaa editing waa la duubaa marka waa la waa la edit gareeyaa waa la film baa laga dhigaa ha film baa laga dhigaa waa kaas goormaa soo bilowdan tahliil shaqadan
2006kii ilaa haddeer marka ma islii oo keliyaad ka howlgashaan mise waxaa jira meelo kale oo aad ka howlgashaan wallaahi meelo badanaan ka howlgalnaa sida soomaaliya dee kenyana aad bay u weyn tahay hadday noqoto mombasa hadday noqoto gobollada hadday noqoto nairobi gudaheeda hadday noqoto soomaaliya xitaa waan gaarnaa ilaa boosaaso xitaa waan aadnaa muqdisho waa la aadaa marka xarun kalena waxaan ku leenahay muqdisho oo ay ka howlgalaan aflaanta studio sida caadiga ah shaqo kasta oo la qabanayo waxaa la wajahayaa caqabado kala duwan dhallinyaradan ayaa inta badan caqabadaha ay la kulmaan waxa ay u xalliyaan si hoose xuseen maxamuud cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka howlgasha aflaanta stuudio caqabada la-aan ma jirayso waayo shaqo walba markii la qabanayo waxay u baahan tahay dulqaad iyo samir caqabadna way ku imaan kartaa laakiin wax walba dhalinyaro maanta isfahansan isku xiran oo walaalo ah oo wada shaqaystaan nahay wax walbana waan ka gudubnaa dhimalaha horta bulshada way kala noocyo badan tahay qof walbana wuxuu qabtaa ninka dhallinyaradan hamigiisa wuxuu jecel yahay qof walba wax inuu qabto uu maanta professional ku noqdo haddii aan nahay maanta dhalinyaro afraanta maanta waxaan u taaganaha annaga bulshadan qancinteeda iyo wixii maanta bulshadan ka maqan inaan kusoo kordhino sida maanta hawsha aan hayno waa howl aad u weyn oo loo baahan yahay waqti walba ee bulshadan u baahan tahay in loo qabto dhallinyaradan ayaa dhaqaalaha ay ka helaan shaqadan waxay ku maareeyaan noloshooda iyo nolosha qoysaskooda ha noloshooda ku maareeyaan dee guryaha kirada nairobi waad ogta kulle kiraa la iska bixiyaa kira hadday noqoto hadday nolol maalmeedkeeda noqoto qof walba family dadaa ka dambeeya ma fahamte qof walba man noloshiisa ku maareeya marka xaruntaa soo saarta waxaasoo dhaqaalaha oo dadka dhalinyaradu ay qaadanayaan oo idinkaa soo saara annagaa soo saarna dad badanaan tababarnaa xataa tariinna loo fidiyaa dhalinyarta sida macnihii loo shaqaysto oo magaranaysa qofku isagoona iskuul u gelin macnihi waad iska ogtahay dadkeena soomaalida in iskuul qofka shahadooyin baa lagu xirayaa laakiin macnihii annaga tariinnaan siinaa oo markaa meelaha shaqooyinka iskugu nimaano oo kale ma fahamti because waxaad lagu qoro iyo waxaad aragtid waxaad aragtid mar walba aad magaranaysa aad samayn kartaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadda islii gaar ahaana dadka sida gaarka ah u daneeya adeegyada ay qabtaan dhallinyarada aflaanta stuudio ayaa aada u soo dhoweeyey shaqada ay qabtaan yuusuf aadan al dhahaa adeeggan la bixiya adeeg aada u muhiim waay bulshada aada muhiim ugu ah loona baahan yahay waana shaqo joogto oo mar walba yimaadaan marka waa shaqaa bulshada aad ay ugu faraxeen shaqooyinka ugu badan ee magaaladan laga qabtana waxaa qabtaa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waa hagaag warbixintii qadar maxamuud diiriya ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen barnaamijka dhalinyarada ee idaacadda duhurnimo markana dhinacii heesaha ayaenu jaleecina waxaa idinku soo maqan heesta halkudhigeedu uu yahay ma wax kula dhigmaa jila waa codka macaan ee fanaanka cabdulqaadir saahil
aqabto siyaadiyo dholaaka qoobso kidilay
ma wax kulaha dhigmaajira iyo codka macaan ee cabdulqaadir saahil dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna burame dhallinyarada miyiga ka yimaada ee kusoo biira nolosha reer magaalka ee aan inta badan ehel uga soo horreyn magaalooyinka ayaa ay ku adkaataa nolosha magaalada si ay ula qabsadaan nolol wanaagsanna ay uga maareeyaan hase ahaatee waxaa jira qaar hankooda sare ku daraa dadaal iyo go'aan wanaagsan oo ay ku horumarinayaan noloshooda xasan ibraahim xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo nolosha ka soo bilaabay caseeyanimo ama waxaa loo yaqaana baalashlaha balse dadaal dheer kadib hadda ka shaqeeya mid ka mid a hoteelada waaweyn ee magaalada burama waxa uu noloshiisa uga warramay waryaheenna haashim good waxaan kasoo bilaabay anigoo baalasla ah waxaan hadmiday boorame anigoo yar baan miday iminkana markaan baalasla ka bilaabay muddo waxaan waday laba sana ah baalashkii waan ka dalacay haddana waxaan tegey hoteel hoteelladii ugu yariraayee boorame oo loola jiray baar jabuuti taasoon ka ahaa mudalbacaawiye sida loo yaqaano haddana waan ka dalacay waxaan tegey hoteelka ugu weyn magaalada boorame ee rays taasoo aan ka gaadhay dee guul marka waxaan ka soo bilaabay markii ugu horreysay ee labada sanno ka shaqaynayay baar jabuuti ilaa saddex sanno waxaa jiray inkastay magaaladu iska yarayd ayaa waxaa naloo diri jiray dee digaagga oo laga soo yimi jiray magaalada koornayaasheeda taasoo dadkii ay odhan jireen digaagga soo qabso markaa inta badan waan eriyin jirnay dabeeto markaan soo keenna hoteelkii ayaa la qali jiray marka la qalo tasti iyo waxbaa lagu rogi jiray hadhowna waa la bislayn jiray taasay laga iibin jiray kastamarka xasan waxaad sheegtay in shaqada aad soo martay ee hodheelka wakhtiyadaha hore waxyaabaha aad xasuusato ay ka mid ahaayeen taa imika baad tilmaamtay ee- ee digaagga habka loo sameeyo marka habkaa loo samaynayey iyo habka aad u soo gadanaysay ee aad tilmaantay hadda habkan imika hoteelada casriga ay u sameeyaan farqiga u dhexeeya ee aad noo tilmaami kartaa waa sidee farqiga iminka u dhexeeya waxa weeye dee iminka digaagba ma jiro iminka cidna ma iibsato oo iminka magaaladu isagoo digaaggii waaweynaada cidna ma iibsato lagumana qalo hodheelada laakiin digaag habaysan oo dubay laga keenaa la keenaa oo ku jira kartoonno yaryar iyo kalluun habaysan marka hadda farqiga u dhexeeya kolleyba magaalo iyo waxay kala tahay dee tuulo iminkana dee wba otigu wuu horumarba ma gaadho iminka digaag habaysan baa loo keenaa taasoo digaagyadii kale magaalada laga kaaftoomay dee ayna cidna iibsan sidoo kale waxaad tilmaantay wakhtigii aad magaalada timid ee hoteelka aad shaqada ka bilowday in marka aad soo iibinaysa digaag aad magaalada darafyadeeda dadka digaagga ku dhaqda aad ka soo iibinaysay muddo intee leeg ayay kugu qaadanaysay in digaaggii lagaa gado kabacdi marka soo qabsa lagu dhaa seed soo qaban jirtay
xabadda ugu horreysa waxaan ka soo heli jiray iminka sheekh cali oo kale xabadda labaadna waxaan ka soo heli jiray dee sheekh casmaan intee kilomitir bay isku jireen xabadda kalena waxaan ka soo heli jiray dee xalano oo dhigtiya saddexdaa xabadoo markaa soo qabto hadday doonaan qaar baaba dadkii lahaa aan laga iibin oo cid kale laga soo qaado kaa ceshanaya odaygii digaagga lahaa oo odhanaya digaagan keer baa iibiye anigu maa laha, iska keenoo lacagtaad iska cesho haddana dib baa usii raadin jiray dee xabad kale oo waxaan ka soo heli jiray ama sisibta ama waxaan ka soo heli jiray shaqcali de seed u qaban jirtay marka dee anaa eryan jiray markaa intee kilomitr baan iman jiray markaa soo qabteen daaliyaan qaban jiray digaaga dabeeto waa soo qaadi jiray gacmahan ku soo qaadi jiray ilaa laba saacadood ilaa saddex saacadood bay ku qaadan jirtay kabacdina dee hoteelkan geenayay dabeeto nin baa uu ku garara ayaa samayn jiray oo qali jiray dabeeto intuu saddexda kurka ka gooyo biyo kulkulul buu ku ridi jiray markay naftu ka baxdo dabeeto jinkad baa lagu rogi jiray saasaa loo samayn jiray hadhow oo dadka laga iibin jiray kasta marka xasan iminka guul baad ka gaadhay shaqadaadii xaas ma samaysatay noloshaaduna iminka hadda waa sidee wallaahi magaalada waan deganahay xaas badanna waan soo maray ilaa saddex xaas waan soo maray caruurna waan leehay maasha allah magaalada waan deganahay jagaan ka iibsaday gurina waan ka dhistay dhalinyaradii wakhtigaagii oo kale soo maraysa ee imika casriyayaasha ku jira hoteelada ka shaqeeya ee kula midkaa maxaad kula telinaya waxaan kula talilahaa kulleyba shaqadu dee meel hoose iyo meel saray leedahay laakiin dee inta hoteelada boorama ugu waaweyn waxaa ka dhacda inaanan halkii qofka uu ka bilaabay inuu joogo waytarnimada inuu joogo oo la istilaacsan marka inaad shaqada bedesho ood meelo kale ka bilowdo ayaa fiicantay dhinaca waxbarashada dadaal ku samaysay oo aad waxbaratay ma jira wallaahi waxbarasho waan ku yaraa laakiin dadaal waxaan ku sameeyey xagga inaan ka gaadho uun qaybta waytarnimada sina yar inaan ka gaadhaan ugu rajo weynaa hoteelka ugu weynaa magaalada mar haddaan ka soo shaqeeyey ilaa kor baanu sii socdaa imika Ya, ilaa waxaan ka shaqaynayey toban sanaan ka shaqaynayey waxaan ka bilaaba labada kun iyo lixdii baan tegey labada kun iyo afartiin oo la furay ilaa iyo toban sanaan joogay dee wallaahi markaan yoomkiisaa yaraaday mooyaane saasaan uga soo dhalax
waayo aragnimo maxaad ka heshay muddada aad shaqaynaysay ee shaqooyinkaa kala duwan ku soo jirta wax badan baan ka helay laakiin iminka waxaa la helaa haddii iminka sina yar u samayn lahaa dadka iyagu wax bari lahaa ee tareerin u samayn lahaa nimada waytaraska soo dallacaya taasoo wallaahi wax badan ka faa'idaystay hoteelkii weynaa oo cadaan iyo madooba u shaqeeyey
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay hashim good oo ka soo wareystay xuseen ibraahim xuseen waxa aan idhaahda dhegeystayaal xasan ibraahim xuseen noloshiisa iyo sida ay u soo kobcayso noloshiisa magaalada mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a xubintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay waxaana diyaar noola ah axmed cali shaar
waad mahadsan tahay jaamaco haddii aynu ku bilaabno ciyaaraha caalamka maanta warka ugu weyn waxa uu yahay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay shaqada ka ceerisay tababare jose morino kadib laba sano iyo bar oo uu macalinka kooxda old trafford ahaa tababarahan u dhashay dalka bortugiiska oo konton iyo shan jir ah ayaa waxa uu kooxda manchester united intii uu joogay uu ku hagay hanashada koobka yuruba league loo yaqaano iyo koobka league cab hase yeeshee kooxda manchester united ayaa iminka waxa ay horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska ka fadhisaa kaalinta lixaad waxaana ay sagaal iyo toban dhibcood ka dambaysaa kooxda ay sida aadka u xifaalsamaan ee liverpool oo hogaanka horyaalka heysa islamarkaana kooxda united axaddii kaga adkaatay saddex gool iyo gool bayaan ka soo baxay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxaa lagu yidhi tababare kumeel gaar ah ayaa kooxda sii leelin doonaa inta uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan ayadoo kooxdu ay intaasina fulin doonto hannaan ay ku shaqaalaynayso tababare joogto ah kooxdu waxa ay jeceshahay in ay uga mahad celiso tababare jose morino shaqadii uu u qabtay kooxda manchester intii uu xilka hayay waxaana ay u rajaynaysaa in uu guulo gaadho mustaqbalka tababaraha kumeel gaarka ah ayaa waxaa la filayaa inuu noqdo michael carig oo kooxdan hore ugu ciyaari jiray islamarkaana ka mid ahaa ciyaaryahanadii kooxda guulaha waaweyn ku hogaamiyey tababaraha la magacaabi doonana ilaa iyo hadda lama yaqaano midka uu noqon doona hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in kooxda manchester united ay wakhtigeeda qaadan doonto si ay macallin wanaagsan u magacado iyadoo kooxda saddex macallin shaqada ka ceelisay tanii markii uu howlgabka noqday tababare sir alex ferguson kuwaasi oo kale ah david moyes louis fangal iyo tababare jose morino kooxda kubadda cagta manchester united ayaa iminka waxa ay leedahay dhibcood horyaalka brimier leaga waana heerkii ugu xumaa kadib toddobiyo toban kulan oo ay dhibcahaasi hesho intii ay kooxdu ka ciyaaraysay horyaalka brimier leaga oo bilowday sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ka hor horyaalka waxaa loo kasii jiray magackaasi ka duwan tababare jose morino ayaa muddadii uu xilka manchester united hayay waxa uu deganaa hotel ku yaala magaalada manchester iyadoo inta badan lagu eedeyn jiray inaanu diyaar u ahayn in mustaqbalkiisa uu kooxda si toosa uga hibeeyo dhinaca kale waxaa la sameeyey isku aadka koobka horyaalada qaaradda yurub wareegiisa lix iyo tobanka waxaana kooxahu ay isugu aadeen kooxda roma ayaa waxaa lagu aadiyey kooxda f c borto kooxda manchester unitedna waxa ay ka hortegi doontaa naadiga b s g kooxda tottenham iyo kooxda brushi dortmund ayaa is arki doonaa naadiga ix iyo kooxda real madridna waa ay kulmi doonaan kooxda leone iyo barcelona ayaa isku aaday ciyaarta adagna waxay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo bayan munchen atletico madrid iyo juventusna waxa ay ka mid yihiin kulamada adag ee sidoo kale isku aadkan ay isku arki doonaan kooxda shaalkana waxa ay ka hortegi doontaa naadiga manchester city ee dalka ingiriiska dhinaca kalena waxaa caawa jiri doonaa kulamo ka tirsan horyaalada qaaradda yurub dalka ingiriiska waxaa la ciyaari doonaa koobka loo yaqaan e f l cap naadiga leicester city ayaa la kulmi doontaa kooxda manchester city midlsbra iyo borton albionna waa is arki doonaan f a capka dalka ingiriiska sidoo kale blackpool ayaa la kulmi doontaa kooxda solhul morris horyaalka dalka faransiiska ee liiwan loo yaqaano shin iyo tolu ayaa kulmi doona horyaalka bundesliga ee dalka jarmalkana burshi mushladbekh ayaa la kulmi doonta kooxda nuremberg fortuna dusseldorf iyo kooxda hogaanka heesa ee brushi dortmund ayaa is arki doonaa naadiga oxburg waxay u safri doontaa kooxda heetha berlin kooxda wolfsburgna waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa naadiga stuttgart horyaalka zeri aada dalka talyaanigana waxaa jiri doonaa caawa hal kulan oo keliya kooxda kubadda cagta bolonyo ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga ac milan xubintii cayaarahana waa nagintaas waayahay waa tahay axmedow barnaamijka ciyaaraha barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaa isku soo dabarkaday nuur bukhaari heesta uu noo xulay inuu ku gebagabeeyana wuxuu ka dhigay cayayaanka heesta farxifiska malaha in jose marina la cayrin doono ayuu ogaa
kulleyba waxaa laga yaabaa nuur kulleyba sidaa udaagta kama mid aan taageerayaasha manchester united laakiin taageeryaal badan oo kooxda united ka mid ah ayaa ku farxi doona warka ku saabsan in morina maanta la ceeliyey ayadoo kooxdu muddadii uu joogay aada loogu dhaliili jiray hab ciyaareedkiisa ku dhisan daafaca waayahay aan dhegeystayaasha u jalleecna dhankii heesaha cayayaanka duula iyo farxiyo fiska ayaa inoo diyaara
sanadiyo xidigiiyo cimilada adduunyada kaanka joogayo halkaanku kaagaya adigoo ku caadaqon cara edegka hadalkeed ama caami kala harin kaanka joogayo halkaanku kaagaya adigoo ku caadaqon cara edegka hadalkeed ama caami kala harin isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo dhirsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo dhirsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii caqligiyo wax garaashiyo caynahanu naabade caqligiyo wax garaashiyo caynahanu naabade xajada cakiirantiyo waa lagu cadayn karo dadkarkiisa waymiyo qarta caadilkee noqon ama caawi kari nolol xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo dadkarkiisa wayniyo qarta caadilkee noqon ama caawin kari nolol awcaro waqtigaayo calafo xalku waydo awcaro waqtigaayo calafo xalku waydo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo dhirsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii cayayaanka duule heesta xayaanka duul ah ee fanaanada farxiya fiska ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa jaamac buula jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo ha ku noqonin cadowgii cirtiday walaalkii